جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم warka madaxdiisii diyaaradaha maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa xalay duqeymo xooggan ka fuliyey gudaha dalka iiraan tiro ka tirsan askarta kufaarta xabiishida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga alla ah ayaa ka dhacay qeybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo maktabka musaalaxada ee mujaahidiinta ayaa ku guulaystay inuu heshiis kala dhex dhigo beelo walaala ah oo kala dego wilaayaadka labada jubbo markabka ay dowladda riddada turkiga ugu talagashay inay u adeegsato boobka khayraadka dalka soomaaliya ayaa ku soo xirtay dekedda magaalada muqdisho maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee galmudug ayaa hurinaya dagaalla beeleedya sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada galgaduud ardayda macadka barashada luuqadda carabiga ee albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabaynayay dacwatul aryaaf qaybna ka ahayd xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayadaas wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana waa saddex iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan diyaaradaha maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xalay duqeyn xooggan ka fuliyay gudaha dalka iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani aad baad u mahadsan tahay walaalka ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda ayaa saakay aroor hore waxa ay weerar culusu ku qaadeen dowladda shiicada iiraan caasimadeeda magaalada teheraan halkaas oo laga maqlay ee dhawaqa qaraxyo waaweyn iyo sidoo kale guuxa diyaarado markaa tiro badan oo ay yuhuuddu u adeegsadeen weerarka ay soo qaadeen weerarkaas ayaa walaalka waxaa la tilmaamayaa in uu ahaa mid markaa ciidankan sohiyuniyadda yuhuudda ay ku beegsanayeen xarumaha ciidan ee dowladdaasi iiraan waxaana la tilmaamayaa in uu jiro khasaare fara badan inkastoo aanan la haynin tirakoob rasmi ah oo kasoo baxay maadaama warku uu yahay mid horudhaca waxaa la tilmaamayaa in weerarkaas yuhuudda uu ahaa mid ay kaga falcelinayeen weerarkii iiraan ee ku qaaday gudaha wadankaasi falastiin gaar ahaan dhulka ay yuhuudda xooga ku haysato waxaa jira warar kala duwan iyo goodiyo kala duwan oo ay jeedinayaan dowladaha reer galbeedka iyo sidoo kale yuhuudda yuhuuddu waxa ay leeyihiin weerarkan haddiina lagu soo rogaal celiyo oo jawaab kale ay ka timaado iiraan waxaan diyaar u nahay innaguna inaan mar kale falcelin deg dega ka samayno halka sidoo kale maraykanka uu si toosa u sheegay haddii iiraan ay la timaado jawaab ka dhan ah yuhuudda sahyuuniyadda in ay markaa iyaguna ay dacmin doonaan oo ay taageero ballaaran ay siin doonaan yuhuudda si ay markaa ugu kaalmeeyaan dagaalkeeda ka dhanka ah dowladda shiicada ee iiraan mas-uul amerikan ah ayaa sidaas sheegay oo waxa uu leeyahay haddii iiraan ay jawaab markaa ka bixiso weerarkan lagu soo qaaday innaguna waxaynu dalbeynaa in markaa aynu taageero ballaaran siino ciidanka yuhuudda sohiyuuniyadda si ay iyaguna mar kale u weerari karaan dowladda tehraan ee shiicada ah walaalka waad mahadsan tahay waxaa kaloo jira in waqooyiga dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato ee laga maqlayo aaladaha digniinta bixiya oo aad u dhawaaqaya iyagoo dadkooda ugu baaqaya inay muujiyaan feejignaan dheeri ah taasoo suurtagal ah in iiraan ay weerarkaasi ka falceliso laakiin la arki doone halka ay xaaladda ku dambeyso waxaa sidoo kale khabarkan isaga oo faahfaahsan aad kaga bogan doontaan wararkeenna iyo barnaamijkeenna caalamulyoom ee soo socda insha allah aad buu u mahadsan yahay rabbaani tiro ka tirsan askarta kufaarta xabishida itoobiya ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya marwaan maxamed waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo saldhig u ah xabashada itoobiya madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha eelaboorka waxayna taasi sababtay khasaare xooggan oo soo gaartay askarta xabashada itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku baktiyey saddex askari oo xabashada itoobiya ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo saaxabashida ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay isgooska xoosha ee degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa nisa qaraxa ayaa gebi ahaanba burburiyey gaariga cabdibilah ahaa waxayna askartii murtadiinta ee gaariga la socotay noqdeen dhimasho iyo dhaawaca dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku burburiyey gurigu magaalada beledweyne ka deganaa sarkaal murtad ah kaasi oo lagu magacaabo ibraahim defow waxaa dhawa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne dhanka wilaayada bokool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajida oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaah kaga sugan yahay wilaayada bokool howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku dabafiilaya weerarada har iyo habeen lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga gudaha dalka soomaaliya mahadsanid marwan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka buulaxaaji duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muuqaalkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya geesyada mujaahidiinta oo cadowga ku baacsanaya dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaanka buulaxaaji iyadoo sidoo kale la arkayo bakhtiyo dhowr ah oo goobta yaalla weerarka ay mujaahidiinta halkaas ku qaadeen inta uu socday waxa ay ku qabsadeen xeerada ay degganaayeen maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta iyadoo filimka lagu daawanayo qarax xooggan oo xerada ciidanka ka dhacay kaas oo geystay burbur xooggan weerarkan ay soo bandhigtay kataa'ib al ikhbaariya ayaa gabagabadiisa waxaa lagu daawanayaa khanaa'imtii cadowga looga soo furtay dagaalka taas oo ka farxisay shacabka muslimiinta ah halka ay ka naxeen cadowga iyo taageerayaashiisa
ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا تجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا قد جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا
maktabka musaalaxada ee mujaahidiinta ayaa ku guulaystay inuu heshiis kala dhex dhigo beelo walaalo ah oo kala dega wilaayaadka labada jubbo cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya kadib muddo dhowr iyo toban maalmood ah oo ay goob qura ku wada xaraysanaayeen islamarkaana ay yeelanayeen doodo sharci ah oo uu garwadeyn ka ahaa maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab korjoogtana ay ka ahaayeen wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayay beelaha walaalaha ah ee cawliyahan iyo bartire ku dhawaaqeen in meesha ay ka saareen khilaaf muddooyinkii dambe ka dhex jiray mujaahidiinta ayaa ku guulaystay inay meesha ka saaraan khilaafka kadib markii maktabka musaalaxada uu hawshaasi dhexda u xirtay waxaana maalmo la jilba xirnaa kadib la isku raacay heshiis lagu midaysan yahay kaas oo laga soo saaray bayaan rasmi ah oo dhammaan dhinacyada cawliyahan iyo bartireh ay goobta ku wada saxiixeen labada ugaas ee cawliyahan iyo bartireh ayaa iyaguna soo dhoweeyey heshiiska waxayna ballan qaadeen in heshiiska ay sidiisa u fulin doonaan insha allah labada beelood dad iskama dilin xinjir ma indaadinin waxa ummadda lagu dhexdhexaaday wixii ka fududaabay maanta iyo dhex joogeen mar hadduusan dhiigba uusan oolin gacan kale iyo gaalnimona aynan oolin oo laba walaal ahoo qalbigood istaabatay ay noqotay ilaahayna waa inoo fududeeyey annagana waa fududeen biidni illahi alkariim waxaan qaadannay bayaankaa la akhriyey siduu yahay baan unu qaadanayna samacnaa wadacnaa baan leenahay annaga haddaan nahay labadii beelood haddii ogaaskii walaalkay ahay horyuu u hadlay anigana haddaan raacini haddee kheyr alla ha siiyo maktabkii musaalaxada waxna annagaa kala gooynay waxna ayagaan u dhiibnay waxaan annagaa kala goynay haddii horyaanba uga heshiinay oon walaal ku ahayn intii ay noo soo dhammeeyeen oon haddii u dhiibanayna waan qaadanay si ilaahay dartiisa oo kalsooni lahaan u qaadanay ayagana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiya annagana siday tahay aan u qaadanayna aan u fulinayna biidni illahi alkariim mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee munaasabadaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahaa wilaadda wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaana kelimadda ku horreeyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis waxaa markan loo baahan yahay walaalayaal bayaanka oo soo baxay oo wada akhrinaynay oo la dhegaysanaayey oo halkaan lagu wada akhriyey dhammaantaan wada dhegaysanaynay bidaayadiina aan dhahannay wax allaala waxay soo baxo diyaarba u nahay saas oo mahayn waxaa loo baahan yahay inaan dhaqangelino ballamadu waa diin awfuu bilcahdi inna alcahda kaana mas-uula haddii intii wax lagu ballamo laga sii dhaqaajiyo waa diintii oo laga tagay la baabi'iyey ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaan rabaa haddii intiina dad yaroo koobana tihin markii loo fiiriyo colyahan iyo bartine nisbo yaraad ka tihin odayaal lasoo aruuri bulshadii weyneed waa idinka dambaysaa waxaan rabnaa bulshada marka lagu noqdo mid laga bilaabo magaaladan oo labada beeloodba wada degan yihiin ilaa miyii iyo tuulooyinka fogfogba risaalada meesha laga qaado ummaddii la gaarsiiyo labada beelood inay heshiiyeen wixii dhaca laga heshiiyey musaalaxa laga galay khayr wanaag ay ku dhammaatay beeluhuna walaalo ay yihiin biriswanaag lagu noolaado beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan ayaa wadadega dhul badan oo ka mid ah wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaana la filayaa in shirkan uu noqon doono mid meesha ka saara khilaafkii dhinaca dhuleed ee labadaasi beelood u dhexeeyey inshaa allah mahadsanid bukhaari markabka dowladda ridada turkiga ee ugu talagashay inay u adeegsato boobka khayraadka dalka soomaaliya ayaa ku soo xirtay dekedda magaalada muqdisho ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya sida lagu arkayay saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka waxaa ugu dambayntii dekedda magaalada caasimadda ah ee muqdisho soo cagadhigtay markabka orog rays oo ay leedahay dowladda riddada ah ee turkiga kaasoo la sheegay inuu samaynayo saxmin shidaal qudiis ah sida lixdii bishan oktoobar lagu baahiyo baraha rasmiga ah ee xukuumadda ankara markabkan iyo kuwo kale oo ay wehelinayeen misano ka soo dhaqaaqay magaalada istanbul ayaa lagu sheegay in dabayaaqada bishan ay si toos ah ugu soo xiran doonaan dekedda muqdisho iyagoona kadib halkaas si toos ah uga ambaqaadi doono mashruucooda boobka ah sawiro lagu nashriyo bogga rasmiga ah ee xukuumadda villa soomaaliya ayaa lagu arkayay madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumaddiisa oo soo dhoweyn u samaynaya markabkan waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnayn misana ay kaamirooyinku soo qabanayeen madax kale oo ka socotay dhanka turkiga xogaha ayaa intaasi ku daraya in markabkan uu muddo toddoba bilood ah ku sugnaan doono xeebaha soomaaliya isagoona gaari doono baa la yidhi ilaa saddex goobood oo lagu heshiiyey in laga sahmiyo shidaalka waddankan tani waxay qayb ka tahay heshiis ay horay u wada gaareen xukuumadda shisheeyuhu tabantaabiye ee muqdisho iyo midda turkiga in si wadajir ah hantida ummaddan jeebka loogu wada shubtana waa midda ugu weyn ee ay dhinacyadu qalinka ku wada duugeen mahadsaned ilyas maamul goboleedka shahadaa dirirka ah ee isku magacaabay galmudug ayaa hurinaya dagaal beeleedyo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuusheyba wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca wilaayada galgaduud ayaa sheegaya in ugu yaraan shan iyo toban ruux dhimasho dhaawac ay ku noqdeen dagaallo ka dhacay wilaayadaasi dagaaladan oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxay dhex mareen maleeshii beelaad ku sugan deegaano galgaduud ee qayb ka ah si gaar ah waxay dagaaladu kaga dhaceen deegaano ku yaalla inta u dhexaysa magaalooyinka xeraale iyo caabuduwaaq oo ka wada tirsan galgaduud intii la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku dhimatay dagaalada halkay ku dhaawacmeen toban kale waxaana maleeshiyaadka ay isku haystaan dhul ku yaalla aagaasi maamulka riddada ee ka armiya dhulkaasi ayaa lagu eedaynayaa inuu hurinayo dagaalada u dhexeeya maleeshiyabeeleedyada kuwaas oo ku soo noqnoqday deegaanada uu ka taliyo maamulka riddada isku magacaabay galmudug mahadsanid abushayba ardayda macadka barashada luuqadda carabiga ee albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow heerka waxbarasho ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa sare u sii kacaya marka loo fiiriyo maraaxiishii uu soo maray iyadoona maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dhexda u xirtay sidii ay ummadda ugu saari lahaayeen jahliga loona heli lahaa jiil ku hubaysan caqiido saafi ah kana madax bannaan tacliinta ku dhisan inxiraafka iyo mabaadi'da gaalada maktabka ayaa horay wilaayaadka islaamiga ah ugu soo bandhigay manaahiij waxbarasho oo salka ku haya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga dhinaca kale maktabka ayaa bilaabay in ummadda la baro luuqad ay asalku leedahay laguna soo dejiyey qur-aanka kariimka waxaana markii ugu horreysay magaalada jilib laga furay macadka albayaan kaasoo lagu barto luuqadda carabiga iyo funuunteeda macadka oo kasoo gudbay sanadkiisii koowaad ayaa dhowaan waxa uu magaalada jilib ku soo bandhigay tayadiisa aqooneed iyo heerkiisa waxbarasho بداية نرحب هؤلاء الكوكبة الفذة والنماذج المثالية من من أبناء وبنات معهد البيان من إدارتها ومعلميها والقائمين عليها وغيرهم من عشاق لغة الضاد نقدم إليهم أسمى التهاني وأحلى التبريكات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mid ka mid ah ardayda macadka ayaa ka hadlaya dadaalkooda waxbarasho فإن التلمذة شرف عظيم ومنقبة رفيعة في المجتمع الوالد يود أن يتعلم ولده ويدفع أثمن ما لديه من وقت ومال هنا تشرق شمس الطالب المجتهد وتغرو شمس الكسول البليد المجتهد يقرأ الدروس ويعلم ما يصعب عليه من الدروس ويسهر عليه وينجح عند الامتحان لأن الجد في الجد والحرمان في الكسل بعدما احترم نفسه واجتهد لبناء مستقبله ولتحويل حلم والديه إلى واقع يلمس macadka oo ay wax ku bartaan wiilil iyo gabdho ayaa qaar ka mid a ardaydu waxa ay soo bandhigeen awoodda ay u leeyihiin inay ku hadlaan luuqadda carabiga كيف تمضي معك الأيام يا أختي؟
على أفضل ما يكون ولله الحمد وأنا كذلك على أحسن حال في أي معهد تعلمت؟
تعلمت في معهد البيان كيف ترين نفسك إلا أنا باللغة العربية لقد استفدت منه كثيرا وحصلت منفعة وهذا من فضل الله ثم من فضل معهدنا وأساتذتنا وشكرا جزيلا من أعماق قلبنا ولن ننسى فضلهم يوما فمتى اعتنت الأمة بتعليم لغتها وفتحت الولايات معاهدا مثل معهد البيان يا معهد البيان يا منبع لغة القرآن أبهجت صدورنا وزدت معرفتنا لهذا السبب تعلمنا العربية ولكي نفهم ديننا وشكرا معهدي وأساتذتي فعزكم عزنا وفقركم فقرنا sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ahaa culimadii kasoo qayb gashay bandhigga ayaa ardayda ku booriyey dadaalkooda waxbarasho gabdhiya wiilalba waxaan leenahay mas-uuliyad weyn baa idin saaran mas-uuliyadda albaabkeedu waa maxay awalan horta tawxiidkii baa la idiin keenay oo culimadii iyo mujaahidiintu idin keenay iyadoo naqiyatun baydaa'us haddana ahlulbidici baa laydinka ilaaliyo waxaa laydin keenay manhajkii nabigoo dhammaystiran sala allahu alay wasalam haddana maanta albaabkii carabigaa taagantihin waxaan leenahay ummadda iswadeedii noqday fii kulli lmajaal hadday waxbarasho tahay idinka ha laydinkaga daydo ilaahay subxaana wa tacaala markule waa cibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaadab yani qofka muminka waa qof fii kulli majaal meel kastoo la joogo waa qof wanaagsan ardayda ayaa sidoo kale bandhigooda ku muujiyey dareenka murugeedii ay la qabaan walaalaheen reer khaza ومن النكبات الكبرى والدواهي العظمى التي أصيب بها المسلمون في هذا الزمان ما يحدث في غزة ولسان أهل غزة عندما قنطوا من مدد العرب والعجم عم العدوان وعدم المعوان والله المستعان ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره maamulka macadka albayaan ayaa ka hadlay adeegyada waxbarasho ee uu bixiyo macadka iyo tirada ka faa'iidaysata macadka macadka albayaan waxaa la furay bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shantii hijriga hadda waxa uu shaqaynayaa hal sano iyo hal bil waxaa lagu bartaa lu- luqadda carabiga iyo mahaaraadkeeda machadka waxa uu shaqeeyaa isbuuca oo dhan waxaa dhigta wiilal iyo gabdho muqararka machadka waxa uu awoodda saaraa sida uu qofka u baran lahaa ku hadalka carabiga curinta wada sheekaysiga iyo qawaacidka naxwaha iyo sarfiga machadka muddadiisa waxay ka kooban tahay koorso sagaal bilood ah iyo mid sanad ah waxa uu bixiyaa shahaado dibloome ah ujeedooyinka machadka kow soo nooleynta carabiga fasiixa ah bulshada dhexdeeda in la carabiyeeyo afka bulshadeenna si heerheer ah in ardayga lagu tababaro ku hadalka carabiga si dhow in la soo saaro macallimiin dhigta luqadda carabiga si fudud in lagu qalabeeyo ardayga erayo badan oo carabi ah waxaa ka qalin bedeshay machadka hal dufco mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabeynayo dacwatul aryaaf qaybna ka ahayd xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadani lagu soo gebagabeynayay dacwatul aryaaf oo qayb ka ahayd xamlada irshaadil ummah ilaa sabiili irshaad ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan lajnada dacwatul aryaaf ayaa intii ay shaqada ku guda jireen kormeer ku tagay deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada hiiraan mid ka mid ah lajnadii wilaayadu u xil saartay dacwatul aryaafta ayaa ka warbixiyey sida hawsha ay kusoo gebagabeeyeen iyo tirada dadka baadiyaha ku nool ee dacwadaasi ka faa'iidaystay haddii aan ka warbixiyo anigoo ku hadlaaya afka ducaadii labadii bilood ku jirtay dacwadii mataqaana ay xarakadu soo agaasintay ee aheeday dacwatu aryaaf oo ka socotay walaayada islaamiga ah hiiraan haddii aan wax yar ka warbixiyo guud ahaan anaga waxaan ka koobnaynay ducaad afartan qof ah afartankaas qof waxaan ku qaybinay sideed qaybood ama sideed mujtamaco ayaan u qaybsaneen muddo laba bilood ah ayaan shaqadaas wadnay dhul ballaaran oo kala duwanna waa ka howlgelaynay labadaas bilood muddada ah dadka mataqaanaa ii sheeg dacwadaas aan gaarsiinay oo dacwada ay gaartay dadkaas waxay leeyihiin markii la isku daro toddoba kun boqol afartan iyo sideed ruux ayaan dacwada gaarsiinay dadkaas marka waxa la baray waxa waaye meel kastoo la tago dadka waxaa loo kala qaybinay laba qaybood dad wax akri kara waxna qori kara iyo dad umiyiina saasaa loo kala saaray rijaala wanasaan rag iyo dumarba waa la kala saaray waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abanabhaan oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey lajnada dacwatul aryaaf iyo shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen isagoona kula dardaarmay in aysan ka caajisin dacwada dadka la gaarsiinayo barnaamij wuxuu ahaa la isqaaninayo marka laga isqaaniyey toddoba kun boqol afartan iyo sideed waa hakad weyn oo naga go'ay marka waxaan leeyahay walaalihii ilaahay uu u qadaray ee tuulooyinka iyo amaasinta kala duwan ku sugnaatay wilaayata hiiraan islaamiya oo warkaasi u gaaray oo dacwadaas la gaarsiiyey ilaahay tabaaraka watacala horta idinku anfaco kuwii ku hanuuno oo qalbiga u gasha allah idinka dhigo war ha dayicina horay u wada waxaa ilaahay idin soo gaarsiiyey ha dayicina horay u wada si guudna ka wilaaye ahaan ka culimo ahaan ka dhaqan ahaan intayna meesha fadhida waxa aan ayadana rabaa oo aan inaan xuso oo aan sheego waa mashruuc aan fahanay oo aan aragnay waa tusaale fiicane aan ku soconno oo weliba nabadoonnada mas-uuliyadda waxa tusaale nabadoonnada ilaahay tabaaraka watacaala hadhow waxu weydiin doonaa wax sheekada la weydiin doonaa lagu weydiin doonaa wax waalidada la weydiin doonaa lagu weydiin doonaa amaam allahi baad kale hor istaagi doontaa haddaadan maanta garan mas-uuliyadda kuu taallo oo dadkaaga kaaga taallo in ka badan toddoba kun oo ruux oo ku dhaqan baadiyaha fog ee wilaayadii hiiraan ayaa si weyn uga faa'iidaystay intii ay socotay dacwatul aryaafta oo qayb ka ahayd xamlada irshaadil ummah ilaa sabiil irshaad taasi oo waqti xaadirkaani wejigeeda labaad si dardar leh kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid yaasir ugu dambayntiina wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku diyaariyey cabdiqani maxamed iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay sii dardar leh ku socotay wejiga labaad ee xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad islamarkaana laga fuliyey inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool ayaa markan ciidankii loo xilsaaray fulinta howshaasi waxa ay soo gaareen degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada howlgal muddo dhowr maalmood ah socday islamarkaana lagu soo qabtay waxyaabo munkaraad ah ayaa ugu dambeyn goob fagaara ah dab lagu qabadsiiyey waxaana goobta ku sugnaa odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah nuqabada wilaayadaha iyo mid ka mid ah ganacsatada ayaa fagaaraha kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus alxamdulilah ilaahay mahadle ana oo magaaga ii alew madirow ibdow nuqabada gobolka bakool lankumad ana aha oonanka nool gobolka bakool gaar ahaan degmada tijeglow alxamdulilah ilaahay ka mahadsanna umutaysiinku haloy oo munkarka nahiyaas macruufka faraas halsiinku haloy ilaahayna ari rasuulkan sala allahu calayhi wasalam numay baa niin sheegay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi wadalika adacfu liimaan lanlan allaala lanki isan siinkumada oo muslimiinta siinkumada munkar araga mayna arayha munkarkaasaa zuuliyoy gacantiisna haka zuuliyoy lankii gacan awoodnen haka zuuliyoy lisaanka anrabka haka zuuliyoy lankii awoodi waaye qalbiga haku kaxadoy waana iimaanka meelanka daciifsagna meeluwaana ari rasuulka sallallahu calayhi wasallam hamladii horeyna laka dhawaaqay waxyaabaha mamnuucaadka la kala dagaalamaay iyo geeka ilaahay fadajiyey howlgalsha iyo tanfiidsiya walaaqan inta laka gubi waxyaabaha walidhiya kumada mamnuucaadkii muqaadaraadka kumada kaniinyaalkii daroogada kumada alxamdulilah ragiiliin hal saaray ilaahayna horey bahaan ka daray gaar ahaan dowladda islaamka aan hal saartin maylana guulaysadeen helshoa gududeen ilaahay amalsho makulaayaca kankal maylana dadka ganacsatada oo unku digaane waxyaabaha mamnuucaadka waana walnin sheegay danteena ka jarta badqobka bulshadeena ka jarta caafimaadkeena ka jara ani isku ilaaliyaan waxyaabaha dhiyay ummadan bulshada ah leenka darooqoyna leenka dhibaatayna hantadii oonahani isku geliin waaldhii iyo waxyaabaha darooqada iyo intaas baan ku dige bismillaahi raxmaani raxiim mayba eedanka faraxsanaa intii dhaqan galay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad geeg mayba ka faraxsanaa waxyaabihii dhiy waxyaabihii raashinkahay waxyaabihii oo munkaraadka ka buuyi waxyaabihii oo dharkaha waa gebraha muslimaadka ee jirshoo laka dhaawacay yo geeg inta mayb waa laka gubi waan laka aruuriyey alxamdulilah ilaah ka mahadsan dhammaan muslimiinta mayb aan sheegay antii naftiyo waxaan kahaan oo qiib ku jeysaan waxyaabaha dhiyey oo isinba aragaasaan naftiin mayb waa maalkiin ku biidan oo walaanyooyin ku gadan dadka maybaa digay oo ganacsatada hantadii oo ka qarash garaayaan isagna maalkii maisin rong walaanyooyinsa dhammaysan maisin rong hadalka intaa gebagabahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale howlgalkan laga sameeyey dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow sida deegaanada ceelgaras gudo biyooley dhanaawe madaa burdho iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada waxaana xusid mudan in wejiga labaad ee xamladaah uu soo gebagaboobay aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno haduwaale idma waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu